bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala اlimam الbkhariyu raximah اllah tacaalى bab إida jaamaca fii ramaضaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa jaamaca haddii uu jimaaco xaaskiisii oo uu jimaacba la yimaado fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ay maa xukmuhu xukunkiisu waa maxay jimaacaas wayudkaru can abi hurayrata waxaa laga sheegayaa rafacahu isagoo xadiidkii markaa kor yeelay oo nebiga gaarsiinayo abuu hurayra man afqara yowman maalin qofkii afuro min ramadaana ramadaan ka mid ah min gayri cillatin cillo la'aan walaa maradin jiro la'aan lam yaqdihi u gudi maayo siyaamu dahri zamanka soonkiisa wa in saamahu haba sooma zamankoo dhan ayb hal maalin oo cillola'aan iyo sabab la'aan oo u soomi waayo oo u afuro qofka siyaamu dahri zamanka oo dhan oo uu soomo u gudi mayso wa insaamahu haba soomo ayb siiqatu tamriid ayuu ku keenay marka bukhaariga wayudkaru waxaa laga sheegayaa buu yidhi horena kitaabka awalkiisa waxaan u soo marnay wixii tacliiqaadka siiqatuljasmi lehna ilaa cidda uu markaa ka jasminayo inay yacnii uu saxiix yahay oo shardiga uu waafaqi karo wixii marka siiqatu tamriid uu ku keenana waqiila iyo wayurwaa iyo wixii uu ku keenana qad yakuunu saxiixan waqad yakuunu xasanan waqad yakuunu daciifan ayb intaba marka inuu ku imaan karo xadiidkan marka asxaabu sunan ayaa wasliyeen abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maaja ibnu khusayma waa saxiix yeelay min طariiqi sufyaan aلthawri wa shucba kilaahumaa can xabiib bni abi haabit can cumaarata bni cumayr can abilmuطawis can abiihi can abi hurayrata naxwahu wa fii riwaayati shucbata fii gayri ruqsatin rakhasaha allahu tacaala ayay lahayd imaamu tirmidi wuxuu yidhi sa'altu muxamadan yacni albukhaariya can hada alxadiidi xadiidkan abu hurayra oo siiqatu tamriidka oo ku keenay ayaan bukhaari su-aalay buu yidhi faqaala waxa uu yidhi abulmuطawis ismuhu yaziid bnu lmuطawis laa acrifu lahu gayra hada alxadiid ninkaa wuxuu yidhi xadiidkan waxaan ahayn uma aqaano wa qaala albukhaariyu fi اtaariikh tafarada abulmuطawis bihada alxadiidi walaa adri samica abuuhu min abi hurayrata am laa laba cilo halkaana ku sheegay cilo waxay tahay isaga tafarudkiisa cillada kalena waxa ay tahay aabbihii inuu abu hurayre ka maqlay ma ogi buu yidhi halkaana shaki buu geliyey itisaalka ayb faxasalat fiihi alaau cilal ayaa marka xadiidka ku jirta aliqiraabu waاljahlu bixaali abilmuqawis washaku fii samaaci abiihi min abi hurayra ayb samaaciyo shaki ku jiro jahaalada ku sugan abilmuqawis iyo idiraabka ikhtilaafka ku jira xadiidkan marka sidaasuu daciif ku yahay ayb marka wayudkaruda ou dhahayo waa siiqatu tamriid wixii uu ku wari jiray bukhaariga oo aan markaas weliba marka qeybtii daciifka ahayd ayuu gelayaa kan ayb marka xadiidkan daciifka hadda ah iyo tarjamada calaaqada ka dhexaysa maxay noqonay marka idaa jaamaca fii ramadaan qofka hadduu ramadaan jimaac sameeyo tarjamada ayuu ka dhigtay xadiidkanna marka macnihiisi wuxuu tilmaamay biayi sabab qofkii ku afuro sabab marka laleeyahy marka waa ka guda weyn tahay jimaaca keligeed maaha cunto iyo cabid iyo jimaac ninkii soonkiisa ku baabi'iyo ruqso la'aan qofkii afuro siyaamu dahri oo dhan kama gudaay uu leeyahay calaaqada marka maalikiyada meel bay u qaateen waxay yidhaahdeen iyaga waxaa waaye mufdir kuwa isku mid ama jimaac ha ahaado ama cunto ha ahaato ama cabid ha noqoto kulligood kafaaraa ka waajibaysay sida jimaaca kafaarada uga waajibto ayaa ninkii maalin ramadaan kas wax u cunayna kafaaro ay ugu waajibeen iyagu madhabkooda saas laakiin sida xoogga badan ee madaahibtuna u badan yihiin waxa kafaarada waxaa iskale jimaaca bis cuntada iyo cabiddu ma lahan iyada yacnii wax kafaaro ah ma laha eeqalladaas marka ma gudmaysaa mase ma gudmaysana isagu marka waxaa la leeyahay walow sidaanba xadiidku ha ahaadee waa inuu qalleeya waa laga rabaa mar walba maalintii ka tagtay ee uu kaska u furay waa inuu qadeeyo laakiin fadiilada uu ka heli lahaa haddii uu soomi lahaa weligiis ma gaaraya macnahaas marka in lagu macneeyno waa la sheegay wbihi qaala bnu mascuud waqaala saciid bnu اlmusayib wالshacbiyu wbnu jubayr waibraahiimu waqataadatu waxamaadu yaqdii yowma makaanahu maalin ayuu gudayaa booskii maalintii uu ka tegey qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muniir samica yaziida bna haaruun qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciid ana cabdaraxmaan bna alqaasim ahbarahu can muxamed bni jacfar bni zubayr bni اlcawaami bni khuwaylid can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr ahbarahu annahu samica caaishata radia allahu canha taquulu ina rajula nin ata nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi innahu ninkan aad arkayso yacnii innahu ninku isagaa isu jeeda marka ninku qad ixtaraqa waa gubtay yacnii macaasidiiba wuxuu ka cabirayaa dhibaatadeeda ayuu wuxuu ka cabirayaa xisiyan inuu u gubtay oo kale qaala waxa uu yidhi maa laka maxaa lahaantaada ahaado maxaa kugu dhacay qaala waxa uu yidhi asabtu ahlii ehelkayga ayaan u tegey oon asiibay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa fa utiya anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa loo keenay bimiktalin dembiil yudcaa lagu magacaabo alcaraqu caraq la yidhaah caraqa marka calaalka jiraaba timirta yacni dembiisha timirta lagu keeni jiray ayaa caraqu weel timirta markaa lagu shubo waa dembiil oo kale ah fa qaala wuxuu yidhi nebigu ayna almuxtariqu aaway kii gubanayeyna qaala ana waa aniga buu yidhi aniga qaala tasadaq bi haadaa orodoo tan sadaqaysa buu yidhi bax kafaara kafaara gud ka dhigo xadiidka markaa tarjamadii xadiidku ay iswaafaqsan yihiin oo ninku haddii haweentiisa uu ramadaan jimaaco kafaaraa ku waajibayso ayb kafaaradaa marka waxay noqonayso lixdan miskiin inuu sadaqadan hadda qadarkeediina lama sheegin tirada masaakiinta uu quudinayana lama sheegin axaadiidta soo socotoo ku bayaanin doonaa waxa laga rabo dhan uu ku sheegi doonaa jimaaca marka kafaarada waajibiyo waa midka yani qofka haweentiisii ama wax kaleba inuu jimaaco ramadaan dhexdiisa soonkii ramadaan oo weliba isagoo markaa jimaac uu ku dembaabayo liajli soomka dartiisa uu ugu dembaabayo yani marka liajli soomka ugu dembaabayo waxaa baxaya isagoo musaafiroo kale oo safar ku jiro oo soonkiiba ruqso ka abuu jimaacay maalan ma gelayo kafaaro laga raboon maayo markaas jimaac soonka dartii uu ugu dembaabayo markuu ramadaanka kula yimaado oo uu xaaskiisa ugu tago markaas waayo marka kafaaradu ay waajibayso fawaa-idda ku jirtana axaadiidta kale dhexdooda ku sharxi doonaa in sha allahu tacaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa jaamaca haddii uu jimaaco fii ramadaana ramadaan dhexdiisa walam yakun lahu ownana u sugnaanin shay-un wax fatusadiqa calayhi lagu sadaqaysto korkiisa falyukafir ha kafaaro guto waxba ma haysto waa lagu sadaqaystay sadaqadaa lagu sadaqaystay kafaaro ma ka dhigan karaa taasuu marka baabkaani uu u baab yahay ayb idaa jaamaca fii ramadaana ramadaan dhexdeeda haddii uu jimaaco caamidan caaliman kas isagoo u samaynayo ogna jimaacuba inuu jebiyo hadduusan ogeyn soonka oo nin mar dhow soo islaamayba waayo maalan haweentiisiibuu u tegay isagoo sooman ma oga in soonka uu jebiyo jimaacu inuu soonka jebiyo ma oga macduur waayo kaas waa loo cudur daaraya caamidanna marka waxay tahay waxaa ku baxaya isagoo hilmaansan inay soon ahaydba waa iloobay naagtii buu u tegey waa isxasuustay waa ka baxay kaa isa wax kafaara isagana lagama rabo nacam shaaficiyaduna saasay qabaan xadiidka marka man afdara naasiyanna waa laga qaadanaya qofkii afuro wax allaale wuxuu doonaba ha ku afuray isagoo hilmaansan falaa qadaa'a calayhi qallana lagama rabo soonkiisuu wadanayaa kafaarana markaa lagama rabo marka caamidan caalimahu qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala ahbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala ahbaranii xumayd bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal baynamaa xilli naxnu annaga juluusun aan fadhinno cinda اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka agtiisa id jaa-ahu waxaa u yimid rajulun nin ayaa u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow halagtu waan halaagsamay qaala maa laka maxaa kugu dhacay qaala waxa uu yidhi waqactu cala imra'atii haweenteydaan ku dhacay wa ana saa'imun anoo sooman marka halagtu meeshaa uu leeyahay baa waxaa laga qaadanayaa inuu ninkan ogaa inay xaaraan tahay oo marka shahwadii ay ka qaalib noqotay yacni ilaa maxaa yeeley nadam iyo shallay baa ku jirta wax xun qofku hadduu waxa og yahayna waa ka shallaynayaa dabcan laakiin qof aan ogeyn kamama dheheenba sidaan maan mausan dheheen riwaayo kale waxay leedahay halagtu waa halagtu weliba waan halaagayoo xaaskii aan u tegeyna waa halaagay oo soonkiina waa ka fasaadiyey oo sidaasuu tilmaamay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa jimaaciisan inuu ku dhacay can qasdin inuu ku dhacay oo hilmaan uusan ahayn marka suurada hilmaanka ma la dejinayo meeshaan qaala maa laka qaala wuxuu yidhi waqactu cala imra'atii haweenteydaan ku dhacay wa ana saa'imun anoo sooman faqaala rasuulu llahi sal l salam nebigu waxau yidhi hal tajidu ma helaysaa raqabatan luqun tuctiquhaa aada xoraynayso qaala waxau yidhi laa maya ma haysta addoon aan xoreeyo qaala waxau yidhi fahal tastadiicu ma awoodaysaa an tasuuma inaad soonto shahrayni laba biloodoo mutataabicayni isxigxigto qaala laa buu yidhi maya qaala fahal tajidu ma helaysaa iطcaama sittiina miskiinan lixdan miskiin quudintooda masderkii ayaa waxaa lagu cadfay masderkii oo icaam ahaa ayaa cadadkii tiradii masaakiintii lagu cadfay ibnu daqiiqilciid marka wuxuu leeyahay lixdan miskiin ayuu siinayaa kala gaargaar ah marka inuu toban miskiin uu inta uu quudiyo min lixlix uu ka dhigo markaa cadadka masaakiinta inuu toban ka dhigo oo wuxuu uu siin lahaana mid kastaa uu siiyo lix mud ma suurtoobaysuu leeyahay siyaaqaad diidayo waa lixdan miskiin inuu quudiyo quudintana marka inaad cuntada u keentaa shardi maahane cuntadii ama sababkeeda inaad siiso isagoo hadduu doono ha cuno ama siduu doono markaa adig taa lagaama rabo ayb qaala laa buu yidhi maya ma quudin karo qaala famakata الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigii waa nagaaday fabaynaa naxnu xilli annaga calaa daalika xaalkaa korkiisa aan nahay utiya الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigii waxaa loola yimid bicaraqin callaal ama dembiil fiiha tamrun timir ay ku jirto wاlcaraqu almigtalu weeyaan dembiisha qaala waxau yidhi ayna saa'ilu aaway kii weydiinayey faqaala ana aniga weeyaan buu yidhi qaala khud qaada haadaa kan fatasadaq bihi sadaqayso yacnii qaadee kafaaradii isaga gud waayo markan faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi calaa afqara minii qof aniga iga faqiirsan dushiisa miyaan ku sadaqaystaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo cid aniga iga faqiirsanoon siiya miyaa jirto ka wada anyani cid iga faqiirsan ma leh fa wallaahi baan ku dhaartay maa bayna laabatayha madiine labadeeda dhinac labadeeda xaro yuriidu wuxuu u jeedaa alxaratayni labada xaree ahlu beytin qoys ma aha qoyska oo afqaru ka faqrinimo badan min ahli beyti qoyskeyga madiino labadeeda dhinac kuma noola qoys ka faqrinimo badan qoyskeygu fadaxika nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa qoslay xataa badad anyaabuhu ilaa micyihiisii ay muuqdeen uma qaala waxa uu yidhi adcimhu ahlaka ehelkaaga ku quudi sii ehelkaaga ordo qaado bax ayb marka adcimhu ahlaka ehelkaaga ku quudi macnaheedama waxay tahay iyadoo kafaara ah sii ehelkaaga kafaaradiina way kaa gudmaysaa miyaana maya sidaa maaha jumhuurku waxay leeyihiin kafaaradu waxaa mutaqarir ah qofka isagana iskuma bixi karo dad nafaqadoodu ay ku waajibtayna kuma bixi karo maxaa yeele kafaaradu waa wax waajibay cid marka adiga waajib kale oo ku saarnaa iyada kaa ridi mayso laba waajibay kale yihiin kanna gaarkiisaa lagaaga rabaa ciyaalkaaga biilkooda kafaaradana waxaa lagaa rabaa inaad siiso dad kale oo biilkoodaba aynan waajib kugu ahayn marka orado ehelkaagii sii marka maxaa laga wadaa kan adigoo sadaqo kuu yahay iska cun kafaaradiina marka see laga yeelaya korkaagay saaran tahay kafaarada waagi aada wax hesho iska bixi baa meesha ku jirta ahlucilmiga qaar baa waxay dhahayaan ninku hadduu mucsir noqdo waa ka dhacee kafaarada kafaarada inay waajibtay waa la sheegay xadiidkaa sheegay inay dhacday laakiin yaa sheegayn iyagu marka dhanka kale u rogayaan waxay leeyihin hadday ku waajibtay nebigaa ninkan u sheegi lahay dee nebiga waab u sheegayba inay ku waajibtay markii hore u sheegayba cilmi baa soo horreeyey oo inuu ogeysiiye ayaa ka horreysay inay dhacdaybaa marka rafcigeedaa cilmi u baahan ee laakiin wujuubkeedu sugnaaba mar hore waaba sugnaadayba ayb binaan calaa daalika marka qofka icsaar hadduu ku dhaco waa ku waajibaysaa kafaaradii inuu markaa la yimaado waagii ou marka ou fududaado qaara waxay uga qiyaas qaadanayaan marka sakaatulfitriga oo waxay leeyihiin sakaatulfitrigu hadday soo marto qofka isagoon waxba haysanin oo maalintii ciidda ay tagto bis waayo lagama rabo waa ka dhacdayoo dib dambe markuu wax helo ha bixiya lama dhihinay leeyihiin labada marka waa kala duwan yihiinoo waxaa loogu jawaabaa arrintaas sakaatulfidrigu wakhti ay dhammaato ayay leedahay laakiin kafaaradu wakhti dhammaada male iyadan kafaaradu iyada wakhti ay dhammaanaysaa male waa deyn lagugu leeyahay wakhti male laakiin sakaatulfidriga wakhti baa loo yeelay faftaraqaa marka way kala duwan yihiin ayb meesha kafaaradan marka iyadu waa xugun xugunkan ciladiisu waa maxay marka cilatu kafaarada yacni xukunkan kafaarada ciladiisu waa jimaaca jimaaca maalin ramadaan uu sameeyey waayo cilada maxaa yeelay ninkan waa yimid dembi kale ma sheegin waxbaan cunay waxbaan cabay ma dhihin naagtaydaan u tegay uu yidhi iyadoo maalin ramadaan ay tahay isla markii nebiga marka waxyaabahanu ka ratibay uu ka waajibay ka waajibiyey idan marka jimaacu isagaa sabab ama cillo u ah kafaarada waajibnimadeeda oo haddii jimaacii la helo kafaaradii marka way waajibaysaa dabcan haddii marka jimaacii aan la helinna kafaara ma imaanaysa marka qofka waxaa dhici karta inuu soonka ka jabo laakiin kafaara aan lagu lahayn oo uus waxba jimaacin cunto ayuu soonka ku furay cabid buu ku furay xaaskiisiibuu maalan ayuu istimtaac iyo jimaaci muqadamaadkiisiibuu ku sameeyey shahwadii baa ka timid kafaara laguma laha qallaa lagu leeyahay qofkaas maxaa yeelay jimaac ma samaynin marka kafaaradani waxay ku waajibaysaa jimaaca jimaacna waxaa la yidhaahdaa xashafada dakarka yacni foodiisa meesha birta ama yacni sakiinta ay ku taallo inay haweenta farjigeeda ay gasho taas markii la helo bis waa waajibay kafaara waa waajibtay sawaaun anzala am lam yunsil mani ha ka timaado ama yaynan ka imaanin bimujarad iljimaaca yuu ku waajibayaayb xadiidkan waxaa kaloo lagu sheegin naagta iyada maxaa laga rabaa ninkii waa la sheegay waxa isaga lagu leeyahay naagtii marka iyada maa xukmuhaa ma laga rabaa iyada mase lagama rabo halkan laguma sheegin sukuudkan marka aan halkan lagu sheegin bay shaaficiyada qabsadeen waxay dhaheen halka kafaaro oo ninka uu bixinayaa labadaba ku filan ninka iyo naagta si allaale sidii la doono ha u gutaan ama raqaba hala xoreeyo ha noqoto ama soon ha noqdo ama icaam ha noqdo halkaas kafaaraa labadaba ku filan maalikiyada iyo a'immada qaarkaba ibnulmundirna sida uu rajaxaayo waxay leeyihiin naagtana kafaarada waa laga rabaa hadday adeecday iyada haddaan la qasbin yacni haddii la qasbay waxba lagama rabo dabcan naagtii marka haddii iyada markaa iyaduna ay rabtay oo sidaa marka jimaaci uu ku dhacay iyadana kafaaro ninkana kafaaraa laga raba maxaa yeeley waxay leeyihin waxaa looga aamusay meeshaan de naagti iyada warkeedii waxaa looga aamusay ixtimaal fara badan in la qasbay inaan la qasbin iyada ninka ninkaa sheegay waxaan iyada ninkiibaa wuxuu yidhi haweentii baan jimaacay iyada xugun loogama dhigi karo marka isaga ibdicihiisa iyo sheegashadiisa iyada xugun ma looga ma laga dhigi karo ilaa iyadu markaa ay sheegato markay hadday iyada sheegatona wixii uu dhihi lahaa hadda naga ma hayno laakiin waxaan ognahay hal qof oo soonkiisu uu jimaac ku fasaaday in la yidhi sidaan ha yeelo dadkao dhan isku mid waa marka ilaa la helo wax kala gediyo ibnu xajar laftirkiisa wuu sheegayaa macnahaas oo kale oo wuxuu yidhi watansiisu cala alxukmi fii xaqi bacdi almukalafiina kaafin can dikrihi fii xaqi اlbaaqiin qaacido fiican waa marka meesha waa baabka dambe w kan dhexdiisu kushega laftigiisu ku dhexshe meeshaa wastadalla shaaficiyatu bisukuutihi calayhi calayhi الsalaaةu wasalaam can iclaami اlmarأati biwujuubi اlkafaarati maca alxaajati wa ujiiba bimanci wujuudi اlxaajati idaaka liannaha lam tactarif iyada ma qiranin walam tas'al mana su'aalin waictiraafu الزawji calayha ninka oo iyada ku marqaati furana oo iyada yacni ku kor qirtana laa yuujibu calayha xukman iyada xukun ku waajibin maayo maa lam tactarif haddaynan qiranin wa biannaha qadiyatu xaalin fالsukuutu canha laa yadulu calى اlxukmi lاxtimaali an takuuna اlmarأaةu lam takun saa'imatan licudrin min alacdaar naagta inaynan soomanayn baaba laga yaaba iyada licudrin min alacdaar waa dhici karta inay jiranayd naag nuujinaysa inay ahaydaa dhici karta oo nuujintaa soonka ay uga tagtay intaasoo ixtimaal darteed baa looga aamusay marsooma aragtid uma ina bayaana اlxukmi lirajuli bayaanun fii xaqihaa liishtiraakihimaa fii taxriimi اlfiri waintihaaki xurmati الsawmi kamaa lam ya'murhu bilgusli ayb wuxuu leeyahay markaa ninka oo xukunka loo bayaaniyey iyadana waa la mid xukunkaa ninka loo bayaaniyey iyadana loo bayaaniyey maxaa yeeley labadaba waxaa xaaraan ka ah jimac labadaba waxay qarariyeen oo ay dilaaciyeen maalin ramadaana xurmadeeda ayb haddii nin uu yimaado uu yidhaahdo haweenteedaan u tegay maxaa igu waajibayo qubaysaa kugu waajiba orad la yidhaahdo naagtii kuma waajibin maa la dhahayaa qubayska ma la dhahayo marka adilla xoog badan buu keenay marka la fiiriyo nadarka iyo qiyaaska ibnulmundir iyo shaaficiyada culimmadooda qaar ka midana waxayba rajixeen iyagu in naagtana lagu leeyahay kafaarada bacdi almadaahibna waxay qabaan salafka qaarkood in la kala qaado haddii maal lagu kafaaro gudanayo ninka keligiisaa laga rabaa tiisa haddii waxa lagu kafaaro gudanayo ay tahay soonna iyadana waa soomaysaa isna waa soomaya meeshaasna marka xukunkeedu waa taasa kafaaradu iyadu tartiib miya mase tartiib ma laha waa baxi kaloo xadiidkan ku jiro takhyiir miya mase waa tartiib kafaarada tartiib marka waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan marka hore addoon uu xoraynaya hadduu waayo oo la soo waayo addoonkaas ayaa waxaa la imaanayaa laba bil soonkeeda markii la waayo labada bil la awoodi waayo idcaamka la imaanaya mase saddexdan tii uu doonou ka dooran karaa ikhtiyaar baa jiro meeshaas marka iyadana fuqahadu waa isku khilaafeen waxaana xoog badan tartiib inay kala horrayso xadiidkuna saasuu u sheegay riwaayaadka xadiidka qaarkoodna way tilmaamayaanba saas ayb marka addoonka isagoo heli karo maaha inuu ku kafaaro guto soon isagoo soonkii awoodi karana inuu miskiin quudintiisa raadiye ma aha ayb fuqahada maalikiyada iyagu waxay qabaan takhyiirkaas takhyiir bay qabaan doorasho ti uu doono inuu doorto qisaa marka waxay ka dhacday andalus fuqahadii andalus qaar ka mida waxaan u malaynaya yaxya binu yaxya leyfi inuu ahaa ayaa waxaa dhacday boqorkii andalus meelaha amiirada amiir ka mida haweentiisa u tegey iyadoo maalin ramadaan ay tahay markaasuu wuxuu yidhi maxaan sameeyaa igu waajiba markaasuu wuxuu yidhi laba bil oo isku xigta inaad soonto addoontii waa ka boodayba isaga maxaa dhacayaa la yidhi addoontii ninkan waa heli karaa addoonna waa joogtaay maxaa uga booday wuxuu yidhi ninkan addoontu dhibba kumaba ahanba berri buu helayaa konton boqol addoonuu iska helayaa berri marka waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu fududaysto jimaacan inuu fududaysto addoon yaa lagaa rabaa soo maaha waan u tag addoonna waa buuxaa iska xoree kaa doontan waa u fudud yahay yidhi taan xuduuddan ama kafaaraadkana waxaa loo keenay zawaajir inay noqdaanay qofka ka celiyaan waxa uu inaan waxa ku kacin darteed markaasuu wuxuu yidhi laba bil oo isku xigtaa adiga lagaa rabayo isaga labada bilaa dhibaysuu yidhi marka inuu cunto ka haro isku xigto dhibkaas markuu dareemo waa iska dhaafayha yidhi marka taasna marka waa dhici kartaa limaslaxati maa xukunkii marka si u bannaanaa si kale haddii marka loo dhigo iyadoo marka maslaxa raajixa laga dayaayo ibnu taymiyana waa masaa-ishaasoo kale aadu isagu waa aada u fiiriyaa macaaniday u fiiriyaa isagu badanaa ayb walidaalika imaam maalik madhabkiisu laftirkeeda taas waa ku badan tahay maalan mararka qaar wuxuu qabaa qofkii qof dilo zamanku haddii uu yahay zaman isdilku badan yahay oo dadku nafta iyo dilku ay la fududaato xaakimku waa inuusan yeelin cafis ama diyo waa inuunan yeelin oo muxuu samaynaya qofkii qof dilo waa la dilaa buuleey ninkii dhiigga ku lahaa hadduu doono ha yidhaahdo waa iska cafiye ninkaan aniga diya hallay siiyo ma lagu siinayo laleey ninkaan waa la qisaasa maxaa yeele maslaxada caamkaa la fiirina markay dadku roonaadaan oo miyirkooda uu soo noqdo ayaa markaas weliyu demka in amar laga qaatay ee ay wanaagsan tahay waxyaabahaasoo dhan marka sababkii ay shareecada u keentayba qisaaska iyo haddii la weynayo hadhow diyadii iyo lagu weynayo waxaa dhici karta in markaas la yidhaahdo waa un qisaas waxyaaba marka xaakimka u bannaanay ka mid tahay oo lisiyaasati sharciya ugu bannaan xadiidku waxaa kaloosan ka hadlin maalintii soonkeeda la baabi'iyeyna maalintaas jimaaca oo dhacay kafaaradan waa la sheegay waa laba bilo isku xigtoo soon ah maalintaas iyada ma la qallaynaa mase lama soo celinayo waa la soo celinaya iyadan riwaaya abu daawuud uu warinayaa waxay leedahay wasum yowman makaanahu maalintii aada baabi'isayna booskeeda hal maalin ka soon tan waa cuquubo ciqaab taana marka iyad xukunkeedu saas waa baabu lmujaamici fii ramadaan baabu lmujaamici kan jimaacayo xukunkiisii caddayntiisii buu baab yahay fii ramadaana ramadaan dhexdeeda hal yudcimu ma quudinayaa ahlahu ehelkiisa min alkafaarati ma ka quudinayaa kafaaradii idaa kaanuu haddii ay yihiin maxaawiija kuwa baahan haddii ay yihiin yani taa ma bannaantaha mase ma bannaano tarjamadii hore ee marka midaan mi isdiidayaan tii hore waxay ku saabsanayd biana alicsaara bilkafaarati laa yusqiduhaa can idimmati liqowlihi fiiha idaa jaamaca walam yakun lahu shayun fatusadiqa calayhi falyukafir yani cudiida inaa u qaadato tarjamadan iyo tii hore inay isku mid tahay ama inay isdiidayaan tii hore waxay ku saabsanayd hadduu faqiir yahay ninkii kafaaradu ku waajibtay ee wax lagu sadaqaysto sadaqadaas inuu kafaarada ka bixiyo yaa laga rabaa taasuu sheegaya tarjamadanna iyadu waxay ka hadlaysaa wathaaniyatu taradadad hal ilma'duunu lahu bitasarufi fiihi nafsu lkafaarati am laa tarjamadanna waxay sheegaysaa ninkan shaygan loo idmay oo la yidhi ordo ehelkaaga u geey kafaaradii kafaar ahaan u sii miya mase ma aha tan taasay ka hadlaysa qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can الzuhriyi can xumayd bn cabdالraxmaan can abi hurayrata radi allahu canhu jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ina alaakhira midkan dib u dhacay midkan dambe yani alaakhir wuxuu leeyahay yani wuxuu qiranayaa taqsiir iyo gaboodfal inuu sameeyey war ninkan haray oo dib u dhacay waqaca wuxuu ku dhacay calaa imra'atihi naagtiisuu ku dhacay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa faqaala waxau yidhi nebiga atajidu ma helaysaa maa tuxariru raqabatan luqun waxaad ku xorayso qaala laa buu yidhi maya qaala fatastadiicu ma awoodaysaa an tasuuma shahrayni mutataabicayni laba biloo isku xigta inaad soonto ayb qaala laa buu yidhi maya labadan bilo isku xigtana marka waxaa la rabaa inay isku xigto tataabuca marka waa shardi haddii tataabuca marka uu baajiyo oo intuu ayaan soo wado oo maalin dhexda ka bixiyo bilaa cudrin cudurdaar la-aan wuxuu noqonayaa markaasi waa waxa hore waa ka kacay tataabuci baa la waayey haddana lixdan kale tataabuca buu bilaabaya haddii marka laakiin ka waran cudurdaar uu imaado maalan waa xanuunsaday maalan ayb xanuun baa ku dhacay ama uunan la soomi karin maalintaas muxuu yeelayaa marka waa laa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum waxdhiba u keeni maysa ama naagtii baa soonkii laba bilood isku xigta ha wadaa la yidhi iyada haddaan soo qaadna yacni haweentana kafaarada waa la imaanaya haddaan dhahno iyadii soonkii bay wadaa xayd baa ku dhacay tataabuc ma jira maa la dhahayaa maya iyadu marka xaydkeedaas intaas maalmahaas uu goynayo laa ba'sa waa sii wade bis tataabuceeda waa u jiraa ayb qaala waxa uu yidhi afatajidu ma helaysaa waxaa la mid noqon karto ciidow ku soo aaday soonkii labadii bilood isagoo u socdaa maalin ciidulciiduladxaadii baa timid ciiduladxaadii maalinteedaa ku timid ma soomaya mar ma soomaya haddii laakiin isaga markaa inuu kasii taxadaro waktiga iyo waa waa waa ku jirtaa meesha laakiin haddii sabab marka sharci ahoo soonkiiba uunan u guntami karin ama cudurdaar xaggiisa hadduu ka imaado laa bas qaala waxa uu yidhi fatajidu ma helaysaa maa tudcimu bihi waxaad ku quudiso sitiina miskiina lixdan miskiin qaala laa buu yidhi maya qaala fa utiya nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa loo keenay bicaraqin dembiil fiihi tamrun ay ku jirto wahuwa zimbiilu waa dembiisha wahuwa zambiilu qaala acim quudi haadaa kan canka xaggaaga ka quudi orodoo tan qaadoo iska gud kafaaradii bax buu yidhi qaala waxau yidhi calaa axwaja minaa dad annaga naga xaajo badanaa miyaan ku gudnaa maa bayna laabatayha madiina labadeeda dhinac ahlu beytin ma aha axwaju minaa annaga naga baahi badan maba jiraan qoys annaga naga daran madiina maba ku noolaba qaala waxau yidhi fa adcimhu ahlaka ehelkaaga sii buu yidhi waa dembiishan qaadee waaye kafaaray kaa noqonaysaa hada ma ahna ogowna kafaaradii mar dambaad iska bixin doontaa horta tan ehelkaagii orada ugee ayb baabu اlxijaamati wاlqay-i liلsaa'imi baabu bayaani xukmi اlxijaamati toobintii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay walqay-i iyo mataga lisaa'imi qofka sooman qofka soomani mataga iyo xijaamada toobinta uu istoobo xukunkeedu waa maxay ayb waqaala liyaxya bnu saalix waxa uu igu yidhi waqaala liyaxya bnu saalix xadaanaa mucaawiyat bnu salaam qaala xadaanaa yaxya can cumara bni اlxakami can cumara bni اlxakami bni hawbaan samica abaa hurayrata radia allahu canhu idaa qaa'a haddii uu matago falaa yufdiru ma afuraayo idaa qaaa haddii uu matago falaa yufdiru yani ma afurinaayo matagaas inamaa yukhriju wuxuu bixinayaa waxbuu bixinayaa walaa yuuliju waxma gelinayo jirkiisa qiyaasuu marka keeno wuxuu leeyahay waxbuu saarayaayo waxma soo gelinaayo jirkiisa wayudkaru can abi hurayratana waxaa laga sheegay annahu yufdiru inuu afurinayona waa laga sheegay hadduu soomo hadduu yani matago matagaas wuu afurinayaana waa laga sheegay walawel wasaxu laakiin bukhaari wuxuu yidhi tan hore asax ah oo xoog badan oo inaanu afurinaynin meeshaas marka mataga waxaad moodaa bukhaari inuu isagu shardigiisa ma waafaqsana xadiidka ku soo arooray ee agtiisana inuu daciif ka yaha laga yaabaa man daracahu lqay-u falaa qadaa'a calayhi waman istaqaa'a falyaqdi fa calayhi lqadaa ninkii mataga uu soo dhaafa wax qalaal laguma laha ninkii ismatajiya laakiin waa lagu leeyahay xadiidka marka daahirkiisa wuxuu keenayaa qofku hadduu far isgeliyo oo matag iska keeno soonka waa ka buraya xadiidkaas laakiin sixadiisa yaa war badan ay ka taagan tahay halkaanu ku qoray marka bukhaari ee fatxulbaariga ibnu xajar qaala albukhaariyu wuxuu yidhi lam yasixa ma ansixin wainamaa yurwaa can cabdillaahi bni saciid almaqburi can abiihi can abi hurayrata wcabdullaahi ضaciifu jida warawaahu daarimiy min ariiqi ciisa bni yuunus wanaqla can ciisa anahu qaala zacma ahlu lbasrati ana hishaama wahima fiihi waqaala abu daawuud samictu axmeda yaquulu laysa min da shayun xadiidkaas man daracahu lqay waxba maaha aciif warawaahu asxaabu sunan اlarbaca wاlxaakim min ariiqi ciisa bni yuunus bihi wqaala tirmidiyu gariibun laa nacrifhu ila min riwaayati ciisa bni yuunus can hishaam wasaأltu muxameda canhu waa bukhaari muxamed faqaala laa uraahu maxfuudan ma malaynayo yii bukhaari xadiidkaas inuu maxfuud yahay intaha waqad akhrajahu bnu maajah wاlxaakimu min طariiqi xafs bni kiyaas ayضa can hishaam qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata walaa yasixu isnaaduhu walakina alcamala calayhi cinda ahli اlcilmi tirmidi marka wxuu le xadiidka ma ansixin laakin ahlucilmiga kaasay ku camal qiyaaskaana keenaya ay dhahayaanoo ninku hadduu far isgeliyo oo mataga uu xoog isaga keeno inay wax ku laabtaan baciid ma aha inay wax ku laabtaan baciid ma noqonaysa hadduu far isgelgeliyo ama caday ou dhuuntiisa geeskeeda geliyo oo maanta dhan acda ku haayo mararka qaar yacnii wax laga yaabo inay soo baxeen ama meelahan dhow yimaadeen inay ku noqdaan baa suurtagal noqon karta qultu wayumkinu اljamcu bayna qowli abi hurayrata idaa qaaa laa yufdiru wa bayna qowlihi inahu yufdiru mima ayb fasala fiihi fii xadiiihi hada hada m fii xadiiihi hada اlmarfuucu mima fasala fii xadiiii mima fusila fii xadiiihi hada almarfuuc xadiidkiisan marfuuca wixii lagu kala fasliyey oo lagu xambaaro oo inuu soo dhaafo mataga ka qaalib noqdo iyo inuu ismatajiyo labadaa in loo kala qaado hadduu ismatajiyana waa jebina haddii kalena ma jebina fayaxtamilu qowluhu qaa'a annahu tacamada alqay'a wastadcaa bihi aa lagu xambaara وبhda أيضا يتأول qwله في xadيiث أbي الdرداء اladي أkرaجه أصxاaب الsuنن مصxxan أن النبي sl اه علي sلم qاءa faأfdرa xadiid kalaa sunanka ku jira abu daud baa kusoo marnay أن النبiy slى الlaه عليه لي وsلم nebiga qاa'a waa matagay faأfdرa waa afray ay istaqا'a camdan waay waa ismatajiye kasoo isku matajiyey markaada waa afuray whuwa أwlى min taأwiili man أwalahu bأna almacnaa qaa'a fadacufa faafdara xadiidkaas dambe abu daauuda laba macno lagu kala fasiraya qaara waxay leeyihiin waa matagay nebiga markaasuu daciifay tabardarraa ku dhacday waa iska afuray marka maadaama markaa tabardarra ay timid tawiilkaas waa laga saxsanya waxaa ka saxsan buu leeyahay inuu ismatajiyey oo ismatajintu u baahday markaana uu iska afuray xadiidka marka abu hurayra man daracahu lqay-u qofka mataga uu soo dhaafo iyo la kala qaado marka ninkii ismatajiyo ninkii mataga uu soo dhaafo ka qaalib noqdo soonkiisa ma burin ninkii ismatajiyo laakiin waa buray saas marka in lagu macneeyo xadiidkan abu hurayra inkastoo daciif lagu sheegayo haddana midkan dambe ana nebiya sal l slam qaaa fa afdara yaa xoojinaya ayb wuxuu yidhi marka xakaahu tirmidiyu can bacdi ahli اlcilmi waqaala طaxaawiyu meeshaan fiiri laysa fi اlxadiidi ana alqay'a fatarahu xadiidka kuma jirto in matagu inuu afuriyey wainamaa fiihi waxaa un xadiidka ku jirto annahu qaa'a inuu matagay faafdara bacda dalika markaana uu afuray ee matagan inuu mufdir yahay oo isagu uu afuriyey xadiidka kuma cadday ayuu dhahaya axaawi watacqabahu ibnu lmunayir ibnu lmunayir baa marka jawaabay oo tacqiibiyey warkiisa oo wuxuu yidhi biana alxukma idaa cuqiba bilfaa'i dalla calaa annahu alcillatu ka qowlihim sahaafa sajada qaacido daruuri oo muhiim ah waa qaacidadan ibnu taymiya kitaabadiisa ku sheega sida badan haddii xugun la sheego kadibna haddii yacni shay la sheego kadibna la sheego xugun fa wato fa ay ku jirto wato yacnii shaygan dambe xukunka waxaa cillo u ah waxaas ka horeeya oo waxaa la yidhi ana nebiya sala allahu calayh ali wasalam sahaa fasajada nebigu waa sahwiyey xukunkii marka fasajada waa sujuuday sujuuddan xukunkeeda cilow rabaa cillo keentay waa sahwi maxaa yeelay sahwigaa la sheegay haddana jumlo kaloo ay fa ku jirtaa gadaal laga keenay cillay tusee marka cillanimo waana ku badan tahay axaadiista in xugun inta la sheega dana jumlo fa-wadata lagu sheego cilay keenaya marka taas tiyo isaguna marka hadda ay sheegeen watacaqabahu ibnu lmunayir biana alxukma xukunka idaa cuqiba bilfaa'i fa haddii la cirbisiiyo dalla calaa annahu alcillatu cillo inuu yahu tusayaa ka qowlihim sahaafa sajada oo kale qaa'a fa afdarana sidiisa omaha marka qaa'a nebigu waa matagay fa afdara markaasuu afuray wuxuu ku afuray cillada afurkan keentay waa matag taas marka daxaawi waxarkan marka uu sheegaya tawiil wax macno xoog badan le ma aha ma xoog badan ayb calaa kullin marka matagu haddii layska keenana waa afuriyaa qaa'adan baa marka waxay iyada laftirkeeda ay keenaysaa inuu isaga sameeyey matagaani wax soo dhaafay matagii soo dhaafsiiyey inaanay ahayn ayb matagi isaga marka waa kaas inamaa yukhriju walaa yuuliju haddii la yidhaahdana qiyaaskaas mar walba mudarib ma aha shahwa hadday ka timaado qofka soonka waa burayaa soo maha shahwadu wax gudaha galaama wax soo baxaya wax soo baxaya qiyaaskaas marka waa jiraa laakiin mudarib maaha meel walba ma lagu dabaqi karo meeshii nas ku soo arooro waa in laga leexiye marka oo naska la raaco wqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi wcikrimatu cikrima asawmu soonka mimaa dakala wixii gala walaysa mima kharaja wixii soo baxo ma ah midaan hadda sheegay wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma yaxtajimu waa istoobayey wahuwa saa'imun isagoo sooman uma tarakahu markii dambena waa ka tegey mas'aladan xijaamada iyadana war badan bay leedahay xanaabilada waxay qabaan inay mudil mufdir ay tahay oo qofku hadduu istoobo soonka waa ka buraya cinda alxanaabila shaaficiyada iyo jumhuurkuna waxay qabaan inaynan burinaynin soonka ijaaba soonka ma buriso axaadiid waxaa ku soo aroortay inay burinaysa sheegayso afdara alxaajimu walmaxjuumu xadiid saxiixa ninka wax toobay iyo kan la toobay labaduba waa fureen soonka waa ka bura imaamu shaafici marka isaga wuxuu leeyahay xadiidkaas waa la nasakhay markii horey ahayd qisadana waxay ku timid jacfar qisadiisa waqtigii mu'tayna ahayd qaswatu mu'ta ayay qisadani dhacday waxaa sugnaatay buu yihi xajatlwadaac nebigu inuu istoobay isagoo sooman waa xadiidkii ibnu cabaas oo bukhaarina uu keeni doono ixtajama rasuul lah sal l salam wahuwa saa'im nebigu waa istoobay isagoo sooman kaasaa marka dambeeyey buu yidhi maxaa yeele ibnu cabaas bacda fatxi makow nebiga la saaxiibay halkaasuu marka imaamu shaafici uu ku dhuftay marka oo xadiidkan dhahaya ninka istoobay waa afuray waa la nasakhay markii hore uu jiri jiray waxaana lagu nasakhay midkan bukhaariga ku jiro noo imaan doona taasaana marka culammadu u badan yahay waxaa kaloo iyadana jiro bacd ahlilcilmina way masla kalay maraanoo waxay yidhaahdaan qofka inuu istoobo waa laga fiican yahay karaahow laakiin soonka ma jirina waana midaan hadda ibnu cumar waa ka tegey markii dambe laleeyahay saxaabada qaarkood habeenkii istoobi jireen toobin hadday rabaan ramadaanna ay tahay habeenkii istoobi jireen xadiid kalaana sheegaayaba macnaha yacni aada weliba usii fasli oo kale mas'alada kala saarayo kala bixinayo oo ibnu xajar uu sheegay min axsani maa warada fii dalika maa rawaahu cabdurazaaq وأbو dاوuda miن طريqi cبdالرحمن بن cاabس عن cبdالرحمن بن أbي لyلى عن رaجuل miن أصحاabi rasuuل الlahi صلى اه sلم qاal نahى النabiyu slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu reebay can الxijaamaةi toobinta liلsaaئmi buu ka reebay ninka sooman وcan الmuwaaصalaةi buu reebay iyo soonka in laysku xijiyo on la afurinba walam yuxarimhaa laakiin ma xarimin nebiga sababta waa ibqاءa calى أصxaabihi isagoo asxaabtiisa u turaayo marka xijaamadan yaa laystoobinta laleeyahay ama karaahado la karaahaysanaya waxaa loo karaahaysanayaa qofku inuu daciifaa laga yaabo hadduu daciifana soonka uu ka taga hadhow marka turid isaga loo turaayo darteed ayaa loo dhaafay maahane inay xaaraan tahay ama inay soonku qofka ay afurinaysa ma aha walidaalika marka qofka inuu habeenkii oo kale istoobo waa yeeli kara saxaabaduna saasay u badnaa jireen iyo khuruujan can ilkhilaaf khilaafka in laga baxa sideedana waxa nadiif kuu ahaada maadaama wax xadiis waagna uu soo arooray naskigaana aan laysku wada raacsanayn ogaa marka in laga habeenkii in laga dhigo meeshaan marka haddii toobintu ay sidan tahay marka qofki inuu dhiig bixiyo iyo toobintu isku hallo haddii marka qofka uu isleeyahay maku daciifaysid qofna meeshaan uu yaalla dhaawac oo dhiman rabo caawa waxaa ku gaaraba maba helaayaba qofkaa dhimanayo hadii marka qofka oo dhiiggiisii ou bixiyo wax dhiba ay leedahay soonkana kama jebaayo qofkaas muslimkaana waxbuu u taray markaas soma fahmi dad marka waxaad arkay meelaha caafimaadka iyo su-aalayo oo soon waayo dhiig ma shubi karuu leeyahay qofka see la yeelaya dhiiggii marka inuu u shubo waxba kagaba buraya waxaa kaloo iyadana lamida dhiig markau iska qaadayo kale xoogaa yaroo laga qaado dhiig ibqa xataa yani ciladan dambe ibqaan calaa anfusihim haddii la fiiriya kan isaga wax dhiba maba keenaayo waxoogaga yarkaan ayb waxyaabahaasoo dhan marka soonka inaanay jebinaynin uma tarakahu ibnu cumar waa ka tegey fakaana yaxtajimu wuxuu ahaa inuu istoobayo bileyli habeenkii waxtajama abuu muusa abuu muusa alashcari waa istoobay bileyli habeen buu istoobay wayudkaru can sacdin wazayd bni arqam waumi salamata annahum ixtajamuu siyaaman iyagana saxaabada waxaa laga sheegay inay istoobeen ayagoo sooman wqaala bukayru can ummi calqamata kunnaa waxaanahay naxtajimu inaan istoobayno cinda caaishata caaisho agteeda falaa nunhaa nalagama celi jirin xanaabiladu laakiin iyagu waxay qabaan xadiidka soo socday ku dhaqmayaan wayurwaa can ilxasan can gayri waaxidin marfuucan afdara alxaajimu walmaxjuumu qofka istoobay qofka wax toobay iyo kan la toobayba way afureen xaajimka waxaa laleeyahay waagii hore waxaan hadda laysku tooba ma jiri jirin inta la sarsaro gees la-aad iyo wax la geliyo oo markaa yacnii ayaa lasoo dhuuqayaa dhiiggii marka qofkan marka dhiiggii inuu afka u galo ama inay marka waxaan uu jiidayana inay ku tagaan ayaa dhici karta saasay leeyihin wakhtiyadan dambe laakiin qofka iyadoon waxba laga dhuuqin baa marka wax dhuuqayay yaa jiraan oo qofka isagona afkan waxba ku qabsanin dhiiggii u imaanaya afطara alxaajimu wاlmaxjuumu xadiidkaas marka waa kaasa laakiin xadiidkan marka waa mansuuq kan soo socdaa lagu nasakhay oo imaan doono walidaalika culimmada qaarkood mucaasiriinta ahay waxay qabeen fuqahada mucaasiriinta qaarkood waxay qabaan in xijaamada ay afurinayso ibnu cuthaymiin saasuu qabi jireen ayb isaga marka waxaa weeyaan binaan calaa yani waxaa weeyaan bacd alculamaa madhabka ay qabaan waaye imaam axmed sidaasuu qabay xadiidkanina xujo ka ay ka dhigayaan ka dhiganayaan ibnu taymiya iyo laftirkoodu sidaasay qabaan marka qofku haddii halkan sidaanoo kale uu ku arko inuu la yaabo maaha hadhow marka hadduu arko kutubtii culummada qaarkood oo waa afurinaysa ay ku taalo waa mubdil masalada masale laysku khilaafsan yahay inuu ogaado halka wa qaala lii xayaashun xadaanaa cabdulaclaa wa bnu cabdilacla saami qaala xadaanaa yuunus can ilxasan milahu qiila lahu waxaa lagu yidhi can inabiy miyuu ka sheegay sala allahu alayh ali wasalam qaala ncamha uma qaala wuxuu yidhi allahu aclam qال xdثna mcل بن أسد qال xdثna وhyb عن أyوب عن عكرمة عن iبن cabاasi رضي الله عنهma أن النبy slى الله عليه لي وsلم nbiga اxتajma waa istoobay whuwa mxrimu isagoo xarman واxtajama waa istoobay whuwa saaimu isagoo sooman isagoo xarmanna waa istoobay isagoo soomanna waa istoobay laba kala gaara hkda أkرجه min طريqi وhyb can ckrmةa can iبn cabاas وtaabacahu cabdالwاriث can أyوb mawصuula buu xadiikan marka وqaala mhنى sأltu أحmda can hada الxadiiث imaam أحmed baa xadiidkan la weydiiyey faqaala waxau yihi laysa fiihi saaئm xadiikan saaئm ma lahan اxtajma whuwa mxrim inama huwa whuwa mxrim weeyaan ثuma saaqahu min طرq can iبn cabاas lakin laysa fiiha طريiqu أyوb haadihi wاlxadiiثu صaxiixu laa miryata fiihi buu yihi ibnu xajar xadiidku waa saxiixu yihi wax shakiyana ma aha qaala bnu cabdilbar wagayruhu fiihi daliilu calى ana xadiid afطara alxaajimu wاlmaxjuum mansuuqu inuu yahy lannahu jaءa fii bacdi طuruqihi ana dalika kana fii xajaة اlwadaac midkan dambe wa sabaqa ilaa dalika shaaficiyu baana ku hormaray in la nasakhay xadiidkan واctarada bnu khusaymata bأna fii hada اlxadiiثi anahu kana saa'ma mxrima ibnu khuseyme wuxuu yidhi xadiidkan ictiraad baa ku jiro ama yani ishkaal isagoo sooman muxrim ah buu istoobay iyuu dhahayaa qaala walam yakun qatu muxriman muqiiman bibaladihi inamaa kaana muxriman huwa saa'imun haddii la yidhi nebiga isagoo muxrima u istoobay nebiga isagoo muxrima oo sooman ayuu istoobay la yidhi rasuulku ma noqon karaa muxrim isagoo muqiimoo gurigiisa jooga ma noqon kara nebigu markuu muxrim noqonay laabudda waa musaafir maxaa yeele xajka makuu ku yaalla meeshaa waa la fahmayan malayna yacni ibnu khuseyma wuxuu leeyay inuu musaafir yahay baa meesha ka muuqata hadduu musaafir yahay musaafir inuu afuro waaba u bannaanayd awel beena ishkaalkaasu keena qaala walam yakun qatu weliga nbig nebiga weligiis ma noqonin muxriman muxrim muqiiman haddana uu joogo bibaladihi inamaa kaana muxriman ba wahuwa musaafiru wاlmusaafiru in kaana naawiyan lisawmi famadaa calayhi bacdu الnahaari wahuwa saa'imun ubiixa lahu اlaklu washurbu cala saxiixi ninkan musaafirkaana xalay hadduu niyeysta inuu soomo barqadii u iska furi karaa galabtii u iska furi karaa hadduu doono maxaa yeele ruqsuu haystaa faإida jaaza lahu dalika jaaza lahu an yaxtajima wahuwa musaafirun laakiin nin muqiima inuu istoobi kara keen marka qaala falaysa fii khabri bni cabaas maa yadulu calى ifطaari اlmaxjuumi fadla can اlxaajimi xaajimka iska dhaafa maxjuumka xataa xadiidka ibnu cabaas kuma sugna buu yihi wax tusayo maxjuumku inuu afuray kala toobay fadla can اlxaajim maxaa safar baa lagu jiraa watucuqiba bأna اlxadiiثa maa warada haakada ila lifaa'idatihi xadiidkan in muxrimkii iyo saa'imkii laysdhinac dhigo faa'iida keentay faa'iido unbuu ku soo arooray faالظaahiru annahu wujidat minhu اlxijaamatu xadiidka daahirkiisana waxaa weeya nebiga xijaamadii baa laga helay wahuwa saa'imun isagoo sooman lam yataxallal min sowmihi soonkiisii kama xalaal noqonin wastamara waana sii watay وqاaلa بن khuزaymةa أيضا جاءa bacضهm بcujubaة bowley faزacma أنhu sl اه sلم inama qاala أfdر الxaajimu والmaxjuum لأnahma kaana ykhtaabaani yaعnي iبn xajar se wuxuu leeyahay labadan waxaa laysu garab dhigay waxay tahay faa'iida lacalla waxaa laga yaabaa qof qofka muxrimka inuu istoobi karo qof ka shakisnaa ama wax ka qabay in loogu bayaaniyo ee laba waa dhacdo oo kala duwan inay ahayd isagoo soomanna waa istoobay isagoo muxrimana waa istoobay ibnu khusayma marka wuxuu dad kale cajaa'ib la yimaadeen oo waxay yidhaahdeen afdara alxaajimu waalmaxjuum laba qof oo wax xamanaayeen laba qof oo dad ka maqnaa markaa xamanaayey xan markaa ku jira ayuu nebigu u yidhi waa afureen labadan qaala faidaa qiila lahu haddii la yidhaahdo qofkaasi falgiibatu giibada tufdiru saa'ima ninka sooman ma afurinaysaa oo qallamiyaa laga rabaa ninka sooman haddou waxanta bis soonkii maka burayo qallamiyo waadaya qaala laa buu ku dhahayaa maya yacnii soxantii haddii waxna ma afurisana waa leedahay xadiidkaanna waxaa ku afuray laba qofoo waxmanayeenna waa dhahaysaa say isu qabanayna qaala facalaa haada laa yakruju min mukhaalafati alxadiidi bilaa shubhatin laa yukhraju min mukhaalafati alxadiidi bilaa shubhatin xadiidka mukhaalafadiisa looga bixi maayo bilaa shubhatin shubha la-aan ayb waqad akhraja alxadiia almushaa waqad akhraja alxadiida almushaara ilayhi الطxaawiي وcثmaan الdarimiyi والbayhaqiyu fi اlmacrifati وغayruhu min طariiqi يزيid bn abi رabيcata can abi اlأshcaث can hawban وminhm man arslhu وyزيid bn رabيcata matruuk xadiidka marka afqr alxaajim wاlmaxjuumna inuu ansaxay iyo duruqdiisii iyo ayuu halkan ka galay calaa kulin marka tanna macnaa loo keensaday muxrimkii iyo saa'imkii in laysgarab dhiga macnaa keenay macnahaasaana marka laysu garab dhigay ee hadda labadan nebiguna inuu u afuray safarkiisaas ruqso uga faa'iideysa inuu islahaana meeshii kuma taalo ayb baabu sawmi fi safari wاlifطaari baabu bayaani xukmi sawmi sawmka xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa mcl bn asd qaala xadaanaa wheyb can ayuba can cikrimata can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam ixtajama wahuwa muxrimu wاxtajama wahuwa saa'im nebigu waa istooba isagoo muxrima waa istooba isagoo sooma labay kala qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaariث qaala xadaanaa ayubu can cikrimata can ibni cabaas radia allahu canhuma qaal ixtajama الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii waa istooba wahuwa saa'imun isagoo sooma qال xdثna آdم بن أbي إyاas qال xdثna شhucبة qال samictu hاabitا البuناaniya qاala su-ila أنس بن mالك ayaa la weydiiyey radي الله canه akuntum ma ahaydeen takrahuuna inaad nacaysaan alxijaamata toobinta lisaa'imi ma u nici jirteen qaala laa buu yidhi maya uma nici jirin ilaa min أجli ضacfi tabardarida darteed ma ahane inuu ku tabardarnaado un baanu gaga cabsan jirnay maahane xijaamada ma nici jirin wasaada shabaabatu xadaanaa shucbatu calaa cahdi nabiy sal slam ayuu ku daray baabu sawmi fi safari walifaari soonkii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa la soomo walifaari safarka dhexdiisa la afuro in la soomo iyo in la afuro safarka dhexdiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ay ibaaxatu daalika arrintaa bannaanaanshiyaheeda wa takhyiiru lmukallafi fiihi qofka mukalafkaana inuu khiyaar leeyahay sawaءn kaana ramadaan aw غayrahu ama ramadaan haadaba wax kalaha qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu can abi isxaaq ashaybaaniyi qaala samica bna abi wfa radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan la jirnay fii safarin safar faqaala lirajuli nin ayuu wuxuu ku yidhi inzil deg fajdax lanaa ayb timir noo qoosh ayb deg waxa uu yidhi fajdax lanaa yani ijdax lanaa yani timir noo qoosho noo sameyn ayb fajdax lii ahay noo qoosh dego orodoo noo qoosh qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay washamsa ayb qoraxdii yaan arkayaa qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ashamsa ay ara shamsa qoraxdii baan buu jeedaa qaala waxau yidhi inzil fajdax lii qaala yaa rasuula allah ashamsa qoraxdaan arkaa qaala inzil fajdax lii fanazla fajadaxa lahu fashariba waa u qooshay markaasuu cabay uma ramaa biyadihi haahunaa gacantiisiibuu meeshaan u tuuray uma qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum alleyla habeenkii haddaad aragtaan aqbala inuu soo qaabilay min haahunaa meeshaan uu ka soo qaabilay faqad afdara saa'im qofkii soomanaa waa afura meeshaa marka wuxuu ka qaadanayaa marka inzil fajdaxni kunaa maca rasuuli lah sal slam fii safarin safar buu nebiga ku jiray markaasuu wuxuu faray inuu wax usoo qoosho nin safarka dadkii ku jiray ku jiray ka mida meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nebigu inuu soomay safarna uu ku jiray isagoo safar ku jiro ayuu soomay maxaa yeelay qoraxdii baa soo jeedo yaa la dhahaa nin sooman baa la dhahaa taabacahu jariirun wa abuu bakr bnu cayaash can shaybaaniyi can ibni abi awfa qaala kuntu maca nabiy sal l slama fii safarin marka safarka in lagu soomi karo ayuu xadiidkan daliil aayadda ka waran marka ayaama macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhra aayadda laftirkeeda waxaa ka muuqdo nooc ikhtiyaar ah maxaa yeelay faman kaana minkum mariidan qofka idinka midoo jiran aw calaa safarin ama safar korkiisa ah aayadda waxaa u qadaran marka fa afdara markaas afurayn faciddatun facalayhi korkiisa waxaa ah ciddatu min sowmu ciddatin min ayaamin ukhra intaasoo marka taqdiiraada aayadda ku dhex jiraan taasaa marka waxay keenay marka qalladaani wuxuu aadayaa markuu isagoo sooman oo afurka doorto ayaa qallada uu aadayaa ee xaaraanuu soonku ka yahay macnaheedu maaha bukhaari xadiid buu keeni doonaa baab kaloo xadiid kaloo leysa min albiri asiyaamu fi safar khayrka kuma jiro in safarka lagu soomo ayuu keeni doona haddii khayrka aanay sidaas ku jirin nebiga muxuu u soomay marka waxaa lagu jamciyey marka xadiidka kaas iyo kan qofkii ku dhibtoonaya soonka ee musaafirna ah waa in qofkaas waa laysa min albiri asiyaamu fi safar maxaa yeele nebigu xadiidkaas sababtuu ku keenay waxay ahayd nin wuxuu arkay la harinayo oo dadku ay yacnii ay maryahooda ay marka dallad uga dhigayaan oo la babinaayo oo isaga dhanba marka aad ay dhibaato uga muuqato ninkan maxaa ku dhacay baa waa musaafir waana soomaya markaasuu yidhi laysa min albiri asiyaamu fi safar hadda safarkuna waagii hore sida safarkan u fududya uma fududaa jiro meel kulayl badan iyo xijaaj ninkii layraa ku lugay yani waqtiga kulaylka bisha sideedaad iyo bisha toddobaad iyo kale dhib uma dhinna dadkii guryahooda joogay baa yacnii waxay kala kulmaayeen mashaqo fara badan kaasoo kale marka maya dadka qaarkoodna waxaad moodaa ruqsadii bay diidayaan oo waxay isleeyihiin waa istiiri iyo waxay ka tahay yacni hadduu ruqsada qaataba wuxuu u malaynayaa inuu wax kale yahay maalin ramadaan maan afuraayo uu leeyahy ma afuraayo markaasoo ku rafaadaya ku tacbaanaya ma la ogola saas ruqsada safarka qaada markaas hadhow gadaalka laakiin haddaad awoodi kartid dib ha iskaga dhigin waa iska soomi kartaa aadan ku dhibtoonaynin qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala xadaanii abi can caaishata ana xamsata bna camrin اlslamiy qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anigu asridu sawma soonka ayaan isku xidhiiriyaa ninkaa wuxuu ahaa marka nin safar badan soonkana isku xiri waa markaa xoogna waa leeyahay buu yidhi soonkana anigu waa badiyaa ee dhib may leedahay haddaan safarka dhexdiisa ku sooma dhib ma leha waa u ogolaaday marka ninka musaafir marka la leeyahay marka safarkee soonka lagu afuri karaa wixii masaafatulqasri ku eg bay dhahayaan fuqahada calaa kullin marka wixii curfiga safar loo yaqaano waa ku afuri karaa iyagu marka waxay dhahayaan siddeetan iyo dhowr kilomitr sagaashan kilomitr meelaha ayaa soonka ayuu qofka ku afuri karaa wixii ka yarna safar maaha ma ku afuraayo innaga hadda haddaan fiirino marka la foole qofka aadaya afgooye safar uma haysano ninka afgooye aadaya safaraan u socdaa ma ku dhahayo meel intaan kasoo noqo afgooyan kasoo noqona waa ku imaana isug buu ku leeyakaasoo kale marka safar ma noqon karo waxyaabihii marka curfan laakiin safar ah walow sagaashankan ay dhigeenba ha ka yaraadeen waase waa loo qaada karaa safar qofkuna markuu safar ku jiray marka kale waa iskala yaqaanaa jirada iyadana waxay ku xadideen maradku waa kala duwan yahay jirada jirada si khafiifaa jirto jiro waxaa jira marka marad qofka dhibaayo oo hadduu is yidhaahdo haddaad jiradan ku soonto ama jiradiibaa bogsoosadiibaa kaa daahayso ama waadba ku dhimanaysaa ama dhibaata kaa kaasaa la ogolyahay laakiin marad iska khafiif ah in loo furo soonkiina ma ah daahiriyada waxay qabaan hadday far xanuunto qofkaa furi karaamaxaa yeeley mariid waayay leeyihin waxaasoo dhan waxaa ka fiican curfiga in laysaga celiyo maradkii waa kaa marka musaafirka iyo mariidku ahlulacdaarkay ka mid yihiin soonka ahlulacdaarkiisu way badan yihiin masalo kaloo dadku ay aada u weydiiyaan baa jirto intaanan kan ka bixin marka aan sheego masaladaas waxay tahay qofka dad baa shaqadooduba ay safar tahay shaqadiisaa waxay tahay waddadaas u saaran yahay baabuurtuu kiraystaa waa darawal daa'iman wuxuu ku jiraa isaga markaa yani tirxal daaimu tirxal qofkaa ma ku jiraa safar mise ma ku jira wuu ku jiraa safar hawkaa ninka ka wado kismaayo baabuur geynaya mar walba saa uu ku jiro waddadaa uu ku dhex jiro safaruu ku jira salaaddii inuu gaabiyana waa leeyahay ruqso soonka uga tagana waa leeyahay markii oo muqiim noqdana waa gudayaa damcalai muqiimba uu noqon waaye ka waran markaa markuu muqiim noqdo ubaa laga rabaa masalo kale iyaduna waxay tahay dadka ahlulacdaarta waa badan yihiin mariidkay musaafirkaan sheegnay iyagu waa qallaynayaan soonka ahlulacdaarka waxaa ka mid a odayga waayeelka ah ee duqoobay oo hadda soon dambe aan laga filaynin ama naagta waayeesha oo sariiryaalka iska ah oo iyadu markaa aan awoodi karin inay soonto kuwaasoo kale iyo ninka jiran jiro aan caafimaad iyo ka soraysmo dambe aan laga rajeynin marka ma laga rajeynayo jiradan laakiyaa sheegaya laba dhakhtar oo markaatigal ah cadli ku sifaysan mararka qaar waxaa laga yaaba hadduu gaal kuu sheego laba dhakhtaroo gaalaha dadku laba waxay isku khaldaan qofka inuu qof gaala daaweeyo lama diidana laakiin mas'aladan xugun sharci ah waa midaan kale ayb soom ma lagaa rabaa mase lagaama rabo xugun diin ah waa tan shaqa kuma le gaalka asaga xukunkan diintaa marka hadduu ku salaysnaado loo baahdo khabar khabarkaas qofka soo warinaayo waa inuu yahay qof fiqa ah ma laga yeelayo qof gaal ah soo ma fahmi qof faasiqana lagama yeelayo takhtar muslima oo laakiin faasiq ah oon salaaddii dukaninoo ama khamradii caboo kale hadduu yidhaha jiradaasaa qabtaa soon ma samay kartid adig weligaa ma la yeelayo taas waa in laga caddeeyaa laba dhakhtar oo muslimiina oo cadli ah oo waxaan marka khabarkooda waa la cuskan karaa hadday yidhahdaan ninkan hal damba male ninkan in ilaahay uuna u keeno maahane markaasaa waxaa laga dhigi karaa marka odaygaas iyo islaantaas waa yeelkoo la mid noqona dad waxaan aragnay la yidhi ma soomi kartaan akhiiranna soonka awoodi inay yani jirooyin aan fahmi karno yacni qofku hadduu nidaamka wax uu cunaayo ka dhiga nidaam saxan ay dhici karto marka inuu soomi karo ayaa waxaa lagu soo yiri ma soomi karto muddow soonka iska dhaafa mar dambaan marka waxaan u sheegnay siyaaba uu markaa cuntadiisa iyo waxaas u cuno u reego laareeyo sidiiba uu yeelay waa soomaayulilay hadda waxaan laftirkooda qofka laga qaadaya inuu qofka isagaa laga rabaa inuu hubiyo qofka qofkan soonka inuu ka taga rabo isagaa laga rabaa inuu hubiyo oo uu ka hubiyo dadkaas muslimiinta oo taqaatiirta marka gaalka haddaadan wax weydiinaynin maxaa ugu tegay haddii la yidhaha daawo a ugu tegay labadaas ismaal hada leeyahay inaan daawo u tago inay cibaadallaahi tadaawo waa nebiga iiriye soonkaaga waajib miya mase waajib maha gaalkan weydiin layma dhihin waxba in laysku khalda maaha wax allaale wixii xugun diina u baahdo oo dhakhtar looga baahdo kaas muslimkaa marka shahaadadiisa la cuskana ee ku-aan kale waxba ma lagu dhisi kara maxaa yeele waasici diini diiniga ahaa ka maqan saddexdaas qolo marka iyagu waxay samaynayaan ninka mariidkao jiradiisa aan laga raysa karin inuu ka raysana aan la filaynin iyo odayga qofka waayeelkaa iyagu fidyay dhiibayaan maalin kasta miskiin ay quudinayaan qadarka ay ku quudinayaan inay dharjiyaan waa hadday dharjiyaan miskiinkaas khalaas waa ka baxeen fuqahada laakiin waxay u xadidaan marka koombo beriis badar lamida in la siiya haddii koombada uu siiyana oo ceriinana waa yeeli karaa hadduu dharjiyo afur iyo wax yaroo ku suxuurto iyo siiyana waa waa ka gudmaysaa mas'alo kale marka waxay tahay iyaduna ahlu cadaarka ka mida naagta uur kale iyo qofka midda nuujinayso alxaamil wاlmurdic iyaguna marka yaa lagu darayaa ma kuwaanaa lagu darayaa ahlu fidyada ah mase waxaa lagu darayaa qofka safarka kuwa ku jiroo kale iyo mariidka mariidka miyaa lagu daraayo ha soo qallaysaa la dhahaa mase ahlulfidyadana lagu daraa kuwan oda odayga iyo waayeesha iyo qofkan jiradiisa inay wax ka caafimaadaan laga yaabin iyo miyaa lagu daraa labada dhinac kee la raaciyaa fuqahadu marka khilaaf badan qaar qallo keliyay dhaheen qaar waxay yidhaahdeen fidye keliya kuwa waxay yidhaahdeen fidye iyo qadaa laysku darayaa marka qadada iyada labada dhinac dhinacii la raacin lahaa xadiidta nebiga ka soo aroortay xadiid sheegayo u dhowaa jiro macnaha oo xadiid abi daawuud oo warinayo waaye rasuulku sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ina allaha tacaala wadaca wadaca asawma wa shatra asalaati can ilmusaafiri waalxaamili waalmurdic ou kama qaala sal l slam ilaahay wuxuu ka riday soonka iyo salaadda barkeed ayuu ka tuuray qofka musaafirka ah naagta uurka leh naagta nuujinaysa ijmaaca wuxuu ka soo reebay marka naagta uurka leh iyo midda nuujinaysa salaad inaynan gaabinaynin oo iyagu ilaa muqiimiin waa inaynan gaabinaynin ijmaaca ka soo reebay soonkii keliya ayay marka kala mid yihiin musaafirka musaafirna muxuu yeeli jiray hadduu soonka ka tago waa qallay jiray iyadii maadaama musaafir lagala mid dhigay soonkeeda lagala mid dhigay iyadana ha qallaysa abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabkiisa alnaasik almansuuq wuxuu yidhi xadiidkaas ayay haystaan qolada qallada waajibisay xadiidkaasna hadda intii wax ka xadiid kaloo ka hor imaanaya ilaa laga helo sagaal aqwaal marka saxaabada qaar ay leeyihiin aqwaal ay leeyihiin taabiciinta qaarkood waa jiraan laakiin xadiidkan inta uu yaallo isagaa la milicsanay xadiidka nebiga sal l slam ilaahay wuxuu ka deji wuxuu ka dejiyey salaadda yacni soonka iyo salaadda barkeed wuxuu ka dejiyey musaafirka xaamil naagta uur kale midda nuujinaysa salaadda naagtii uur le laba ragca iska duka duhur wax dhahaya male maxaa yeele iyadu waa waa masalo lagu ijmaacsan yahay ijmaacii baa ka bixiyey suuradaas middan kale laakiin soomka waa midda laysku haayo iyagu marka ay u deliishadeen xadiidkuna uu tusi karo ayb dadka ahlu acdaarka marka kuwayaalkaas waay qofka miir daboolanka uu ku dhaco muqmaa calayhiga ah oo isagoo soomani marmar miirka uu ka tegayo kale kaas isagu mariid yacni haddii uu soonkii dhammaysto suuxiina uu niyeysto saacado un markaa laga yaaba in saacadana uu miir qabo saacadana unan miir qabin soonkiis waa utaam isaga wax dhiba male haddii laakiin maalinkoo dhan uu ahaa muqmaa calayhi qof suuxsanoo miir daboolan uu ahaa waa gudaya soonka lianna waa marad iyada iqmaha waa marad junuunka laa koo isku khilaafeen culimada qofka waalan ee bil ramadaan dhexdeeda soo miirsaday inta kale u miirka qaba dabcan waa soomaya iyado intii ka soo tagtay laakiin suu ka yeelay bacdasxaabta shaaficiyada qaarkood iyo sufyaanu thawri iyo abu xaniifa iyo qaar salafka ka mida waxay dhaheen waa gudayaa maalmaha kale waa soo dhammaystiraya laakiin sida mashhuurka madhabka shaaficiga ka ah iyo madaahib kaleba qofka junuunka wixii uga soo tegey waxba laga mara wixii dambe uu bacda alifaaqa ayuu la imaanay saas darteedna marka waxay leeyihiin junuunku iyo iqmaaha waxay ku kala bedelan yihiin junuunku waa naqsi iqmaahuna waa waa marab jiro junuunku nebiyada kuma bannaana iqmaaha waa ku bannaan yahay oo nebigu waa dhici kartaa inuu meer daboolno laakiin inuu waasho maxaa yeele qof waalan risaalo maba loo dhiibi kareen soo ma fahmi marka aliqmaa waa marab laakiin junuunku waa naqsi naqsina ambiyada ma loo ogola sidaas wax markay taxlee yani cilaynayaanay saas u cileeyaan calaa kulli laakiin fii asnaa'i ramadaan hadduu miirsado waxay leeyihiin waa intii ka soo tagtay wuu qalaynaya shaaficiyada qaaraana saas qaba xataa qaala xadaanaa cabdاllahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa radi allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ana xamzata bna camrin اlaslamiya qaala lilnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi aqasuumu ma soomayaa fi safari safarka dhexdiisa wa kaana wuxuu ahaa ninkaana kaiira siyaami soomkiisu miduu badan yahay faqaala waxa uu yidhi in shita haddaad doonto fasum soom wain shita haddaad doontana fa afdir afur xukunku marka waa takhyiir khiyaar buu leeyahay bilah towfiiq sal lla sl